wasaaradda maaliyadda galmudug gaar ahaan waaxda mashruuca badbaadada deegaanka bulshada ee r c f ayaa magaalada dhuusamareeb tababar ugu qabatay shaqaale ka kala socda wasaaradaha caafimaadka waxbarashada iyo maaliyadda ee maamulkaasi ujeedka tababarka ayaa ahaa fahanka badbaadada bulshada iyo deegaanka ee shaqaalaha cabdishakuur sheekh badri oo kamida madaxda hay-adda badbaadada bulshada ayaa ka waramaya ujeedka tababarka waxaana tababarkan aan u joognaa in si gaara shaqaalaha oo ah dadkii ka shaqaynayay mashruuca in ay ogaadaan hababka iyo nidaamyada loo dejiyey ilaalinta bulshada oo muhiimad gooniya leh waxaa marka yacnii aan si gaara u istaagaynaa kow in dadku ay shaqaalaha la fahamsiiyo oo ay ogaadaan muhiimadda ay leedahay badbaadada bulshada ama safegaardhka agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda maaliyadda cabdicasiis maxamed cumar ayaa sheegay in tababarka wax badan ka bedeli doona aqoonta shaqaalaha mashruucan oo ay liid ka tahay wasaaradda maaliyadda galmudug waax gaar ah oo safegaardhkooda ay qaabilsan tahay runtii waa mashruuc runtii lagu diirsaday oo in badan runtii xaqiiqdii wax badanna ka qabtay faa'iido tababaro badanna sameeyey oo maaragta kor loogu qaadayo aqoonta bulshada ama shaqaalaha rayidka ee dowladda mashruucaas oo hirgelintiisa kii uu ahaa waxyaabo badan oo lagu baray baa jiray shaqaalaha rayidka ee galmudug inay noqon lahayd habka anshaxa qofka shaqaalaha looga baahan yahay runtii iyadoo qolada mashruucan runtii liidhka ka ahna ay runtii ku ammaanan yihiin in fariimo badan oo runtii waxgal ah ee xafiisyada ee wasaaradaha ay ku soo dhejiyeen taasoo runtii ka tarjumaysa qofka shaqaalaha waxyaabaha looga baahan yahay inuu sameeyo waxay tahay inuu iska ilaaliyo tababarka ayaa wax badan ka bedeli doona aqoonta shaqaalaha badbaadada bulshada ee ka howlgala xarumaha magaalada dhuusamareeb